الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن انتبه بهذه إلى يوم الدين maanta taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii bisha safar caama halaatiina wa arbaca mia wa alf kun iyo afar boqol iyo soddon taariikhda hijiriga oo ah maalin sabtiga waxaa biidni rabbina subxaanahu watacaala aynu ka bilaabi doonaa fi masjidi nakhil oo ku yaala magaalada hargeysa kitaabka weyn ee aadka u qiimaha badan صaxiixu limaam lbukaari raximah llahu tacaala iyadoo waktigu aada u kooban yahay marka la eego xilligan aynu ku jiro waxaa darsiga insha allahu tacaala inta waktigu uu isbedelaya aynu ka bixi doonaa lixda iyo afartan daqiiqo markaa soddon daqiiqo waxaan dhaaminaya kollay waktigu uu ku ururaya inagoo edeyna walaabaha waxa weeyaan shaqo tegaaya gaar ahaan ragga macalimiinta ee madaarista tegaya waxaa biidni illahi tacaala intaynaan kitaabka gudagelin aynu ka horeysiin doonaa laba masalo oo masalada koowaad ay tahay man huwa alimaam lbukhaari bukhaari waa kuma masalada labaadna ay tahay maada tacrifu can saxiixi alimaami albukhaari maxaad ka taqaanaa saxiixu alimaam albukhaari sababtuu alife waa maxay mawduuca kitaabkani ka hadla waa maxay musalaxaadka iyo erebixinta u gaarkaa bukhaari fi hada kitaab ee ay tahay aalibulcilmigu inuu fahmo inta aanu kitaabka gudagelin haddaynu ka horeyno bukhaari waa kuma imaam bukhaari raximah llahu tacaala tarjamadiisu iyo taariikhdiisu mid laga goyoon kara maaha laakin waxaynu kasoo qaadan doonaa mukhtaafaat ama kelimaadka kooban oo jawaanib kala duwan oo xayaatadiisa iyo noloshiisa khuseeya aynu ku tilmaamayno manaha ujeedada aynu bukhaari uga waramaynaa inay noo noqoto arrintaasi taariikh iyo sheeko oo qura bal waxaynu rajaynaynaa arrintaa inaynu ka faa'idaysano duruus duruustaas oo ugu horeeya darsiga culuwul himma inaynu ka faa'idaysano taariikhda bukhaari himma caaliya inaynu yeelano oo aynu u yeelano cilmiga iyo camalka labadaba imaam bukhaari waa abu cabdillahi kunyadiisu wa maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibrahim ibnu lmugira ibnu bardi bardizba sidaa wya saxiixa in loo akriyo magacaas bardizba aldirsi marka bardizba oo bukhaari awoogiya waa magac farisiya waayo asalkiisu waa faris imaam bukhaari raximah llah waxaana lugal farisiya magaca macnihiisu ku yahay azaaric ka beeralayda ee dhulka qota waxaanu ahaa ninkaasi nin farisiya calaa diini qawmihi diintii majuusta ay farisiyiinta lagu yaqaanay haysta ayuu ahaa waxaana uu ku islaamay calaa yadi alyamaan aljucfi ninkii la ohan jiray walihada aljucfi marka la leeyahay qabiiladiisu jucfi ma ahayn ee waxaa loo nisbeeyey ninka alyamaan aljucfi nisbata wala oo sida ahlucilmiga qaarkood ay qabaan qofku haddii qof islaamnimadiisa sababu u noqdo weligiisa isaga ayaa walaaga ayaa saddexa walaau xilfin iyo walaau islaami iyo walaau cidqin wala macnihiisu yahay inay xulafo ama gaashaanbuur ay yihiin ka isaga layskuma dhaxlo marka ayaa laakiin lagu wada bixiyaa sida sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu tilmaamay oo shardi maaha labada qofka naftooda bixinaya inay isku nasab iyo isku aftirsiin noqdaan laakiin qofku mar hadduu reerka ku tirsan yahay oo uu iyada dhex joogo uu dhex bedel yahay oo xilfiga uu la leeyahay sharca nafta waa la bixinaya iyaguna waa ka bixinaya walaayo cidqina waa qofku qofka uu xoreeyo isaga dhaxalkiisa leh cid farb iyo tacsiib ku dhaxasha haddaana meesha joogin walaahu islaamna waa sidaas oo kale cinda bacdi lculamaa bukhaari aabihi waa ismaaciil isaga laftiisu min ahli lcilmi ayuu kamid ah tarjama ayaanu ku leeyahy kitaabka asiqaaq la yihaahdo ee uu leeyahy ibnu xibaan dabaqada afraad ee siqaada ayuu ku sheegay ibnu xibaan waxaanu tilmaamay inuu ka wariyay xamaad bnu zayd iyo imaamu malik warawaa canhu alciraaqiyuun imaam bukhaari laftiisuna wuxuu aabihii ugu tarjumeeyey kitaabkiisa weyn ee ataariikh waxaanu markuu aabihii utarjumaynayey ismaaciil ibnu ibrahim ibnu mugiira samica min malik waxamaad ibnu zayd wasaafaxa ibn lmubaarak waxaa ku haray kutubta qaarkood biyaday labada gacmoodba uu ku gacan qaaday ismaaciil bukhaari aabihii ahi cabdillahi ibnu mubaarak waxaa dhintay ismaaciil ibnu ibrahim isagoo bukhaari uu yar yahay fanashaa fi xijiri ummihi hooyadii ayaana soo korisay bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu ku dhashay bukhaara waa magaalada ugu weyneyd bilaadka la idhaa maa waraa nahr maalin jumca salaadii jumca kadib saddex iyo toban cisho markii ay ka tageen bisha shawaal sanadkuna uu ahaa boqol iyo afar iyo sagaashan cajaa'ibta lagu sheegay tarjamadiisa ama taariikhdiisa marka laga waramaayo waxaa kamida isagoo yar inuu indhabeelay bukhaari kadibna hooyadi in fara badan ay u ducayn jirtay inuu ilaahay indhaha usoo celiyo kadib ay hooyadi ku aragtay riyo ibrahim alkhaliil calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yihi ya haabihi qad radda illahu calaa ibniki basara bikatrati ducaai ilaahay subxaana watacaala inankaagii araggii waa usoo celiyey waxaana arrintaas sabaab waa ducadaadii faraha badnayd qisadaasi waxay maxajar u leeyahay hunjaar ayaa ku wariyay fi taarikhi bukhaari laalakaai imaamka la hahda kitaabka sharxi usul ictiqaad ahli sunna waljamaca baab lkaraamaat ayuu isaguna ku keenay ibnu kasiir laftiisuna albidaaya wanihaaya ayuu ku keenay dhacdooyinkii dhacay taarikhdu marka ahayd laba boqol iyo lix iyo konton halkaas ayaanu ku keenaya bukhaari taarikhdiisa khilaafa safaxaat ayaa tarjamada bukhaari uu ku qoray oo kamida kitaabka albidaaya wanihaaya taana darsiga aanu ka qaadanaynaa waxa uu yahay laba arrimood arrinta koowaad inuu bukhaari ahaa markiisa hore taarikhda waxaynu ka qaadanaynaa laguma gaaro sharafta iyo rifcada iyo saraynta nasab iyo abtirsiin ilaahay subxaana watacaala dadka wuxuu ku rafciyaa bilcilmi wataqwa yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma daraja bukhaari ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku kor yeelay cilmi iyo alla kacabsi arrinta labaada qisada ducada weyni ku jirtaana waxay tahay haddii ay hadya jaraale xanuunada waaweyn ee aan laga kicin amaba se inta badan aan laga bogsanay ay kugu dhacaan ilahay aa ka quusan subxaana watacaala ilahay baryadiisa farabada ilaahay subxaana watacaala wuxuu awood u leeya inu kaa dulqaado walihada nabiy llahi ayub ilahay buu bariyey subxaana watacaala ilahayna dhibaatada waa ka dulqaado hadiyo jeeraabana xagga dhakhaatiirta ayuu in xoogga saaraa markay dhakhaatiirtu caajisaan ay idhahdo waxba arrinkaa kama qaban karnana waynu istislaamnaa waynu isdhiibnaa xataa ilaahay subxaana watacaala ma barino si uu xanuunka ay nooga kor qaado imaam bukhaari waxaa cilmiga uu bilaabay iyadoo da-diisu aada ay u yar tahay sida alfiribri uu leeyahay maxamed ibn abi xaakim oo ahaa waraaq bukaari ee wuxuu le waxaa maqlay bukhaari oo leh ulhimtu xifd alxadiidi wa ana fi lkutaab waxaa laigu ilaamiyey xadiidka rasuulka inaan xifdiyo anigoo malcaamada ku jira qultu wakamataa calayka idaad imisa iyo daadaada waktiga ahay aada jeclaatay xadiidka inaad xifdido faqaala cashra siniina oo aqal toban jir ama waaban ka yaraaba markaa taas waxaad sunaysaa iyadoo da-diisu aada u yar tahay inuu cilmiga bilaabay lix iyo toban jir markii uu gaadhay bukhaari wuxuu inoo sheegay inuu xifdiyey kutuba ibnmubaarak wa wakiic qaala wacarabtu kalaama haaulaa yani asxaab ara asxaab abu xaniifa siqigooda ra'yiga ku dhisanna isaga laftiisana inuu waktigaa yaqaanay uu tilmaamay bukhaarina raximah llahu tacaala asxaabu ra'yiga maadaama in fara badan axaadiista ay khilaafaan kana shadiidan caleyh waxaanaynu saxiixa ku arki doonaa in badan isagoo le waqaala bacdu nnaas dadka qaarkood waxay yidhaahdeen waxaanu uga jeedaa dadkaasi asxaabu ra'y abu xaniifa wa asxaabu iyo dadkuwii ka horreeya sida xamaad ibn abi sulaymaani sideedantu markuu gaaday wuxuu bukhaari inoo sheegay inuu ahistay kitaabka qadaa-i asaxaaba wataabiciin kadibna uu qoray ataarikh taarikh lkabiir min cajaaib dunyaya madiina uu ku qoray cinda qabri nabiy calayhi salaatu wasalaam weliba bukhaari markaa ma haysan leyrkan galacda haya aynu hoos fadhino maanta waxaan qoraya uli kitaabkaas taariikh lbukhaari la yidhaahdo habeenada caddada ah bal hadda ufiirsada sida himadiisu ay u sarraysay iyo sida himadeenu maanta ay u liidato bal leyrkan hoos fadhino baleega oo had iyo habeen baxaya haddana aynaan ka faa'idaysanahayn bukhaarina leeyahay si markuu waayo habeenada caddada ayaa kitaabkiisaasi waxa weeyaan uu qorayay isagoo gaadi su-aal ay u yar tahay ayuu ka qaybgeli jiray majaalista cilmiga ragga waaweyn ay fadhiyaan oo xaafid ibnu ismaaciil wuxuu ihi kana bukhaariyu yaxtalifu macana ilaa mashaayikh lbasra wa huwa gulaam canayada gaadi su-aal u yar tahay ayaabu rixilaystayba oo basro uu tegey marka isagoo inan yara ayuu xalaqaadka nagala soo qayb geli jiray buu leeyahy xaafid ibnu ismaaciil waxaa bukhaari raximah llahu tacaala safar u galay maqalka xadiidka rasuulka iyo raadinta cilmiga mashaayikhdii beledkiisa bukhaar ah ayaa markii hore cilmiga iyo xadiidka uu ka maqlay sida maxamed bin sallaam anu ku arki doona in badan isagoo ka wariyo saxiix iyo maxamed bin yuusuf albikandi iyo cabdullaahi bn maxamed almusnadi saddexdaas sheekoo shuyuukhdiisa kuwa uga caansan kamida oo shuyuukhdii beledkiisa saxiixa waa kaga wariyey kadib waa uu xajiyey iyadoo daadiisu yar tahay isaga iyo walaalkii iyo hooyadii maka ayuu kaga hadhay walaalkii iyo hooyadii maka wuxuu kula kulmay alxumaydi cabdullaahi bnu zubayr oo ah sheekha uu ku bilaabi doono awal xadiid oo saxiixiisa sheekha uu ka warin doono oo bal sababta uu ikhtiyaaray inuu xadiidka u horeeyo uu ka dhigo xadiidka xumaydina insha allahu tacaala markaynu gaadhno aynu tilmaami doona madina ayuu u gudbay haddana oo cabdilcaziz al-uweysi iyo culimo kalaba oo xadiidka kaga qaatay intaa kadib waxa uu u rixilaystay ilal ansaar khuraasaan iyo shaam iyo masar iyo magaalooyinka ciraaq waa kale bukhaari dakaltu ila shaami wa misra waljaziira maratayn wa ila lbasra arbaca maraat wa aqamtu bilxijaaj waa makiya madiina sitata acwaam ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين ولهذا ما دام الرحلة إسرائيل فربناي يا مشايخ إسرائيل فربناي وياك بخاري كتبت عن ألف وثمانين نصا كل يسدد بقول الشيخ يعني حديثة كقريبون ولا يجد وراء الحديث شيء ترى أحكم قول البخاري ليس فيه إلا صاحب الحديث صاحب الحديث كل صفات قارب ليه قال ولم يكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل مرجئة وحدك مقربون يا أهل البدع أهل السنة قضاء الإيمان إلا قول وعمل أي من كقربون البخاري رحمه الله تعالى وحان حافظ بن حجر وكشف كتاب في هدي الصارقة مشايخ ليس إلي كسر كوبنه في خمس طبقات شن طبقات وأيه السلام قوة أربعين سلام من بلاها وهذا علمي وكفى في بخاري لأن الرجل لا ينظر حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه إلا كبر كوسكدها يوم وعند كسر رجل عند قوص يتبع علمي هذه أيام وكفى يوسكف فرمال حاجة علمي وغطوا مجاركه كل يسجد بقول الشيخ أي حديث كفر البخاري إن الشيخ بلا غضبه حديثها كفر كما علمي كلك بل سقيا والرجلان انت عليك waktiga ay dhacdana aynu garanayno waxaynu dareemi karnaa sucuudaadka iyo dhibaatooyinka uu kala kulmay qofka galay wakti aana diyaaradi jirin oo tareen jirin oonu gaari jirin bal laga yaabo darankeedu inay ahayd mid uu lugeeyey imaamu bukhaari raximah allahu tacaala oo kaabayaasha noloshuna ay daciif ahaayeen marray qaarkood saaxiiba ay ka daayisay intay ilahay buu kala kulmay maraynaysa oo dhibaatooyin kamuwaajahatu min asucuubaat laakiin shicaarkooda iyo halkudhagooda u lahaa aimada cilmiga ummadda uxifdiyey sida yaxya ibn abi katiir uu yihi ee muslim uu ku wariyey fi kitaab salaa laa yustafaacu lcilmu biraaxati ljasad cilmi laguma gaaro raaxo jidhka loo raaxeeyo raaxatu ljasad nin ka tegey oo hurdada yareeyey oo cuntada yareeyey oo farabadiyey maqalka dhageysiga iyo xifdiga iyo mudaalacad ayaa cilmi ka gaari kara waman carafa maa yatlub haana calayhi maa yabdul qofka garta wuxuu raadinayo qiimihiisa wuxuu bixinaya wuu la yaraada hadday noqoto daal hadday noqoto gaajo hadday noqoto soo jeed hadday noqoto lug iyo dhibaato alkhaiib albagdaadi raximah llahu tacaala taarikhyo taariikhu bagdad la yidhaahdo tarjama xaasira ayuu u sameeyey imaam bukhaari raximah llah waxyaabaha uu sheegay ee dalabatulcilmigu inay maqlaan ay ku cibro qaataan mudan waxaa kamid a cumar ibna xafs alashqar ayaa wuxuu leeyahay bukhaari baan weynay ayaaman min kitaabati alxadiis bilbasra xalaqaadkii xadiidka ardayda ay fadhiyeen xadiidka ay culimada ka qorayeen baanu ka weynay mana haynin lagu yaqaanin habsa fatalabnaahu fawajadnaahu fii beytin wahuwa curyaan waanu raadinay waxaana helay isagoo guri ku jiro qaawan dhar baan xidhnay waqad nafica maa cindahu walam yabqa macahu shay waxalaala usahayay baa dhamaaday waxna uma hadin wuxuu xataa rabeel siisto faijtamacnaa wajamacnaa lahu dara waanu isu nimi haddaanu nahay raggii ay ardaydooda ahaayeen daraahin baanu urnay xataa ishtarayna lahu tawda wakasawnaa uma indafaca macana fi kitaabati alxadiid taariikhu bagdad juska labaad safxada boqol iyo soddon alada ufiirso waxaynu ka qaadanaa qisadaasi sabirka bukhaari calaa shadaa'ib alcilmi wataxsiil waxaa kaleynu ka qaadanaynaa dalabat lcilmigu inay iska warhayaan oo yatafaqadu bacduhum bacdan siduu ahaa rasuulku alayh salaatu salaam saxaabinta mid kamida markuu waa ohan jiray ayna fulaan ebal xagge ayaa uu ka dhacay oo ka dhibaataysan waxa wya laga warhayo ninaan kitaab iibsan karin baa idinku dhex jira qaar boqol kitaab iibin karaana waa idinku jiraa marka waa in la iska warhayo qaar waxaa laga yaabaa badan inay idin dhex joogaan qaarna dharkooda ciidda uu ka batay qaar gaajaysan walaysa almumin biladii yanaamu shabcaana wajaahu jaaj qofka muuminkiina ma haddo rasuulka tilaaba mid seexla isagoo dheragsan jaarkiisuna uu gaajaysan jaarkana waxaa kamid a aljaaru waxa weeyaan fi xalqati dar aw fi kursiyi adaraas kaa jaarka kutihin xalqada cilmiga kursi aad ku wada fadhidaan ma kuraas isu dhow aad ku fadhidaan iskuul ama darasad ama macad hadii aad wada dhiganaysaa ibnu subuki isaguna kitaabka sadaqaat shaaficiya alkubra ayuu tarjamo ugu sooyey bukhaari juska labaad saxada laba boqol toddobiyo labaatan waxyaaba kaasi uu sheegeen waxaa kamid a wuxuu leeyahay bukhaari raximah llahu tacaala aadam ibn abi iyaas baan u rexlaystay sheekha la odhan jiray fi casqalaan markii maalintii saddexaad aan la joogay nacam waxaa iga badan uri sahaybu dabeetana meelahaasi xashiishka waxyaabaha lagu soo daadiyey cunto dadka iska soo daadiyeen xashiishka waxyaabaha lagaga tegey ayaan guranayay buuri saddex maalmood markaan xaaladaasi ku jiray ayaa nimaanan garanahayn baa ii yimi deetana wuxuu diri kiish banaaniila ay ku jirto waxaan igu yihi amsik calaa nafsik ilaahay baa subxaana watacaala makraj u yeelaya qofka ilaahay ka baqda diinta rabbina subxaana watacaala xil iska saara wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib meel aanu filanahayna ilahay waa ka arsaaqaya imaam bukhaari raximah llahu tacaala sida cilmiga uu ku dadaalayey cilmiga xaasilintiisa juhd iyo dadaal uu ku bixinaayey haddii ba tusaalayaal aynu ka soo qaadano waxau leeyahay maxamed ibn abi xaatim oo waraaqu bukhaari ahaa wuxuu ahaa bukhaari marka safar aanu gallo ee guri aanu wada degno mid habeenkii kaca fi laylatin waaxida hamsa casharata mara ilaa ishiriina mara shan iyo toban jeer ilaa labaatan jeer buu kacay mar walba fi kuli dalika yaqud lqadaax macnaa dad kale ma jiro madagta baasha la ilaado ayuu mar walba intuu qaato waxawyaan dab uu ka samaynayay fa yuuri naaran wa yusrif dab buu sidaa ku shidayo oo ku iftiinsanayay dabeetana markaasuu faa'iidada qalbigiisa kusoo dhacda si aanay udhaafin oon u ilaabin ayuu qaydi jiro gabri jiro kitaabka uu ku qori jiro axaadiisna waa calaamadin jiray wa kaana yusalli wakta saxar halaata casharata rakca waktu saxar marka la gaadhana saddex iyo toban ragcadood ayaa uu tukan jiray buu leeyahy bukhaari raximah llahu tacaala waxaa mashaayikdiisa iyo kuwii ay dalabka wadaageen iyo kuwii ka dambeeyey ay uga markaati kaceen inuu ilaahay ku ardaaqay xifdi xoog weyn iyo zakaa faham khaaliqa oo xuduudda caadigaa ka baxay bal waxay sheegeen kuwa xaaladiisa daalacday waxaa looga yaabo oo ay ka yaabeen tacajuba minhu aladkiya dawi lxifdi walitqaan fadlan cama siwa kuwa ilaahay zakaha ku arsaaqiyo xifdiga ayaa ka yaabay iska dhaafida ka shaqayseen maxamed ibn lazhar asajistani wuxuu leeyahy kuntu fi majlisi sulayman ibn xarb walbukhaariyu macana yasmac walaa yakti sulayman ibn xarb xalqadii sidaan fadhiyay bukhaari waa naga fadhiya u leeyi isagoo xadiidka uu dhegaysanayay un waxba ma qorahay halka ragga kale qalib iyo laqada ay isku hayeen markaasaa ay isweydiiyeen ardayda waxaa laha maa lahu laa yakti maxaa dhacay ninkana oo waktiga isaga khasaarinay oo xadiidka u qori lah markaasaa waxaa la yihi yarjicu ilaa bukhaara wayaktuu min xifdihi markuu bukhaara ku noqdo iyo xadiidka iminka dhegta uu ku qaatay hadhow toola dusha uu ka qori doona abubakr alkaluyani ayaa wuxuu leyi laa laa yakti mila maxamed bn ismaaciil محمد بن إسماعيل كما نرى كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاع فيحفظ كتاب خطوط العلم كان يسوق على الكريم هاي مرة يبدا على عشرة دار عشرة هاي مرة يبدا على عشرة يكون فيه كريمة محمد بن أبي حاتم يقول له قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل تحفظ جميع ما أدخلته في المصنف أحاديثنا الكتاب كان الجليسين ولم يصح بصدق قال لا يخفى علي جميع ما فيه وقال رحمه الله أحفظ مئة ألف حديث بقول كل حديث بان حديث سنة يقول عن الثاني ده مركة لفريق وحديث كان عدو الله يعني بقول سنة بقول حديث ده اعتبار انت لأن هاي الحديث مئة ألف حديث صحيح ومئتين ألف حديث غير صحيح بقول كل حديث صحيحة يلا بقول كل حديث وصحيحة وحيرها وليات كان يحب لي يتسنى يوحى كاملة استغرب وخش يدي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد كذلك في وفيات الأعيان فقوان ومكنوا بغداد صوت عليه أي هذا الحديث هو من يوصي به وقال رحمه الله تعالى إن امتحامان يدونه بقول حديث أي أسانيد دور من المتون تور السويدارية فوال حديث بنا من دار الوبي ولركوب الأخر البخاري hadduu imtixaankaa ka baxo cilmigoona ka dhegaysan haddii kalena ha iska tago kadib waxa weeyaan intii horreeyay la bilaabay xadiis matni iyo sanad aan islaacayn oo la isku rakibay garan maayo bui bukhaari wuu dhameeyey tobankii nin baa soo boqolkii xadiis ku dhameeyey kuwa imtixaanka soo dejiyey markiiba way fahmeen ninkan cilmigiisa heerka uu gaarsiisay kuwa kalena waxay ku tuhmayeen qusuur fil cilm waxba garan maayo bay lahaa boqol xadiis baa la weydiiyey boqolkiiba waa garan waay boqolkii xadiis ayuu sidii khaladka ahayd ugu soo celiyey uri kaa sidaasaa filaahay sidaana ma aheen sidaa weeye xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy siday xadiidaas sax ku ahayd inuu gartaa la yaab male waaba xaafidba laakiin waxaa la yaab leh in boqolkii xadiis sidii khaldaneed ee u akriyeen uu ugu soo celceliyey ugu soo celiyo mid mid u sheegay kadibna sidii saxda ahayd uu ku xigsiiyey oo mujarad akrinteeda ku dul akriyay buu ku xigdiyey bukhaari raximah llahu tacala zuhdigiisa iyo cibaadadiisa haddaynu wax yar ka tilmaamo wuxuu leeya ibnu katiir fi lbidaaya wanihaaya waqad kana albukhaariyu raximah llah fi gaayat alxayaa inxishood badan buu ah waayo iimaanka iyo xishoodu ka dhasha alxayaa waliimaanu qurina faida irtafaca axaduhuma irtafaca la fi gaayat alxayaai washajaaca wasakhaa gacan furnaan iyo deeqsinida walwaac xalaal miras ayuu ku sifaysnaa wazuhdi fi dunya dar الفnاء والرغبة في الآkخرة dar البقاء waxaa mid qaaya sare ka gaaray majaahiditaanka adduunyada zuhdigana macnihiisu waxa weeye azuhd wixii waxa weeyaan adduunyada kamida ee aan aakhiro waxba kaaga tarahayn inaanu qalbigaa ku weynaan sida ibn اlqayim uu kasoo naqliyay shekh islam ibn taymiya fi madaahib saalikiin zuhdiga maca muraacaadka adduunyada aad u baahan tahay inaad ka tagto kana ibn mubaarak raximah llah min aqna nnaas wamaca dalika kana zaahidan adduunyadu qalbigiisa may gelin alraqba fi aakhira ayuu ku sifaysna jacayl daran oo u hayay aakhiro waa daar lbaqa sidaa aan hor usoo aragnay habeenkii wuxuu tukan jiray ibnu kasiirna halka waa ku sheegay saddex iyo toban ragcadood rabadaan hadday tahayna qur-aanka habeen kasta waa khatimi jiray wa kanat lahu jidda wamalu jayid yunfiqu minhu sira wajahra aabihii baa xoolo badan uga dhintay bukhaari raximah llahu tacala marka xoolo waa haystay si muuqatniyo si qarsoon ba xoolaysa waxba uga bixin jiray wa kana yukdiru sadaqata billayli wanahaar wa kana mustajaaba dacwa wuxuu ahaa mid bukhaari raximah llahu tacaala ilaahay subxaana watacaala haddii uu baryo markiiba waajiibo waa xaafid ibn xajar hadii saariga uu ku sheegay inuu bukhaari yihi dacawtu rabbii maratayn fastajaaba lii laba jeer baa rabbigay baryey fastajaaba lii yani fi lxaal isla markiiba wixii ilaahan weydiistay waan arkay fataraktu ducaa khashyata an tanqusa xasanaat waan iska daayay buuri ducada ilahay wax weydiisanay yani min umuur dunya kamida anoo ka baqaayo in ilaahi subxaana watacaala markiiba iga ajiibo deetana taasi xasanaadkayga hoos waxa weyaan ay udhigto xasanaadkayga ay nuqsaamaan subaab dacwa ayuu ah raggii waxa weyaan dhibaateeyey khaalid ibnu maxamed adduhari ninkii la odhan jiro amiiru bukhaara ahaa uu kamid ahaa iyo laba nin oo kaloo arrintaasi ku kaalmeeyey bukhaari raximah llahu tacala uu habaaray khaalidkaasi isagoo amiire ayuu bukhaari raximah llahu tacala dhibaateeyey sida aynu xagga dambe ku sheegi doono oo weliba kibir uu arrintaas ukalif bukhaari uu ku yihi gurigeyda kaalayo caruurtayda kaalayo guriga ugu akri taariikhda taariikha albukhaari kaala ugu akri waxa weyaan gurigeyda markaasaa bukhaari raximah llahu tacaala uu yihi alcilmu yutaa ilay cilmiga waa loo yimaadaa xalqada kaala adiga caruurtaada uga dhigay ma ahaana alcilma amaama salaatiin cilmigii ma dullay salaatiinta iyo xukaamta hortooda isagoo markaa calo u qabo bukhaari ayaa maxamed bin yaxya duhani oo bukhaari raximah llahu tacaala sidoo dee taraajimtii taarikhda ka muuqataa licilmiguna tilmaameen aan raali uga noqon iqbaal naasi caleyh waijtimaacu alaba fi xalaqatihi ayaa warqad u qoro ku yihi bukhaari wuxuu qabaa qur-aanku inuu yahay makhluuq waqdi bilqur'aani makhluuqu buu yihi marka bukhaari calaa kuli xaal ninkaasi waa ka mustaafuriyey bukhaara marka waa habaaray ninka aya raggii lamid ah intaana dili ka soo wareegin ayaa ninkii ilaahay amiirkii ka sarreeyey uu ku salliday oo inta dameer la saaray dadkao dhan loo dhawaaqay yani min baab lihaa nuudiya caleyh wa huwa calaa ximaar saasuu ilaahay subxaana watacaala suldadii iyo awoodii u kaga qaatay bukhaari raximah llahu tacaala waxaa daradiisa kamid ahaa alxaakim uu sheegay fi taariikhi iktanim fi lfaraadi fadla rukuuci facasa an yakuna mawtuka bakta ana filaaqada haysato rukuuc dheeraada oo sunna ah kaga faaidayso waxaa laga yaaba mawtku inuu kugu yimaado si bakta fajatan kam صaxiixin ra'ayta min gayri suqmin dahabat nafsuhu صaxiixatu falta in mistaad aragtay qof caafimaad qaba oo iyadoo xanuunbaanu ku dhicin naftiisii balqabtay ay ka baxday u wuxuu leeyahy xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala bukhaarigina sidaasi ayaa ku dhacday sidaa uu galaya ku sheegay ayaa ku dhacday laakiin isagu fadla rukuucin wa sujuudin wa qira'atin wa xifdin hore ayuu uga faa'idaystay waktiga aada iyo aad buu addunyada bukhaari raximah llahu tacaala uga zaaniday kaana qaliila akli jiddan aad buu cuntada u yareysan jiray sida ibnu kaiir raximah llahu tacala uu tilmaamay ardaydan aad buu u ixsaanfali jiray ilaa laga kaana mufrid alkarab deeqsinimadiisu waxay mid xagka dhaaftay ayaa wuxuu ahaa mid aada u khushuuc badan oo wuxuu kamid ahaa kuwa helay xalaawat aliimaan iyo ladat alcibaada abubakr ibnu muniir iyo maxamed ibnu ismaaciil ayaa maalintu kanayay markaasa waxaa qaninaa zumbuur waxaan umalaynay baalka unaqaano shuquba ama waxa weeyaan dadka qaarkood magac kale inu yaqaanin baa laga yaaba sabca casharata mara toddoba iyo toban jeer buu qanin markuu salaadu dameeyey ui waa baaeega waxaan dhibaateeyey waa maxay deetana waa la eegay iyadoo toddoba iyo toban meelood ay bararsan yihiin salaadiisana muu jarin yani min ka min kasrati lkhushuuc oo khushuucdu waa maxay ma huwa khushuuc sida ibnulqaym khushuucda ku tacriifiye kitaabkiisa madaarij saalikiin khushuucdu waa qiyaamu lqalbi bayna yaday rabbi bidulli walqubuur waljimciyati caleyh waa inuu qalbigaadu ilahay hor istaagay subxaana watacaala isagoo u dullaysan oo uqubuucsan shaahidkan ujeedna waa maxay waljimciyati caleyh isagoo qalbigu ilaahay ku ururay oo in kamid i meel kale aanay ku maqnayn markaa salaada markuu gashanaa waxa weya jamaca qalbahu calaa rabbihi waxaa qanqaninaya maba garansanan bu i hada salaadiisii ma jarin imaamu dahabi wuxuu tazkiratu xufaad ku yihi tarjamada bukhaari kaana ra'san fi zakaa ra'san fi lcilmi ra'san fi lwaraci waalcibaad zuhdigiisa waxaa kamid ahaa bukhaari raximah llahu tacala waa bayaaculsan jire waana ugu nasaxayna dalabat lcilmigu inay bayaacul sharaxaabaan waayo waa waa waa shaqo xora weyi oo qofku waxna uu ka baran karo dadkana uu waxbari karo dacwadana uu ka qayb qaadan karo marka balaacista buu lahaa bukhaari raximah llah alaaqoo dhan loo keenay dabeetana dad balaacistana imi waxay yidhaahdeen waxaad naga siisaa beriisha beriisha khamsati aalaaf dirham shan kun oo dirham oo faa'iidaa aanu kuu saaro dabeetana dalinsarku leeyahay walcaawa iska taga badihay noo ahaatee dabeetana beritooleyaasaanay kuwa hore u iman hore kale ayaa usii waxay ku dhahaan toban kun oo dirham oo faa'iidaanu ku saar wuxuu yihi maya xalay baa niyeystay inaan qoladii hore ka iibiyo haddee iibma dhicin oo haddii u qoladan dambe ka iibin lahaa mid sharciga khilaafay ma ahaadeen qoladii hore inaan ka iibiyan xalay niyeystay buu nawaytu lbaarixa an adfaca ila alawaliin fadafaca ilayhim waqaala laa uxibu an anquda niyad niyada burin maayaa yii waa min baab ilwadac min baab waxa weeyaan muraacaat khawaatir innaas waxaa zuhdigiisa kamid ahaa zuhdu fi acraad innaas dadka cirdigooda iyo dhegtooda inuu wax ka sheego mid ka baahiday ayuu ha ilaa maa yaqtadiihi adabbu can iddiin ilaa jafciga iyo tacdiilka difaaca diintu uu keensanayo mooyaane wuxuu odhan jiray laa laa yakunu lii khasmun silax aakhiro cidi qabsanaysaa ma jirta buu odhan jiray oo cirdigooda waxaa ka sheegay markaasa waxaa lagu yihi yaqumuna caleyka ataarikh kitaabkaaga taariikhda soo dhigata ragga taraajimtooda jashiya ku sheegay oo waxay ku leeyihin kitaab annaas dadkuu xantayo kitaabkiisa taariikhda ayuu rag badan ku jarxiyey qaala inamaa rawaynaa dalika riwaayatan walam naqulhu min cindi anfusina waqad qaala nabiyu binsaq lcashiir horta dee mashaayikdan ka wariyo yuri taas haddii sheekh caaliy qofku jarxiyo jashiga aan anigu hansii wariyo ayla sheekh fulan baa ayaa qofkaa jarxiyo jarxi uu mutaystay yani anigu dembi ma yihin naaqil baan ahay cilmi naqliyey marlabaadka dee rasuulku waa keenay bisaaqu lcashiira isagoo qof ka hadlaaya marka dee rasuulka calayhi salatu salaam ayaan ku baynay maa yastabtu axadan qad mundu calimtu ana algiirata xaraamu qof xaqdarra kuma xaman laga bilaabo markaan ogaaday inay xantu waxa weyaan ay xaaraan tahay walihaada ayaa hadalka xataa jarxa wa tacdiilka ragga uu ka hadlaa uu yahay kalaam latiifa oo muctadiliinta ayuu kamid ahaa fi ljarx watacdiil mutasaa'ilna maahay mutashadidna maahay waxaa la jira ala isticmaali jiray sakatu can fiihi nadar tarakuu qaala alxaafid waqala an yaquula kadaab aw wadaac wainama yaquul xataa ninku hadduu beenaalay wainama yaquul kadabahu fulan ramaahu fulan yani bilkadib aada iyo aad bay culamadu u ammaaneen imaam bukaari raximah llahu tacaala qutayba ibnu saciid wuxuu yihi jaalastu lfuqahaa wzuhada wlcudbaad fama ra'aytu mundu caqiitu mila maxamed ibn ismaaciil wahuwa fi zamanihi ka cumar fi saxaaba bukhaari wuxuu ahaa waktigiisii sidii cumar u ahaa waktigii saxaabada u dhex jooga wa qaala low kaana maxamed ibnu ismaaciil fi saxaaba lakaana aaya axmed ibnu xambal wuxuu yihi ma akrajat khuraasaan mila maxamed ibnu ismaaciil mashaayikdiisu kumay ammaanin xifdi iyo xadiisa qura bal xataa fiqi bay ku ammaaneen maxamed ibnu bashaar mashaayikdiisa kamid wuxuu yihi wa afqahu khalqi illahi fi zamanina bukhaari taraajimtiisa iyo kitaabkiisaba taasi waa ka muuqan doona addawlaqi iyo nucaym ibnu xamaad mashaayikdiisa kamid ahaa mid waliba wuxuu yihi maxamed ibnu ismaaciil albukhaari waa faqiihu hadihi alumma marka haddaynu isku dayno culimadu alwada ay ku ammaaneen inaynu soo ururino kama waxa weya adgayoon karno waxaa insha allahu tacaala darsiga berri u noqon doonaa in bal waxooga aynu ka tilmaano mixnat limaam bukhaari oo aynu yaro ishaaro duruusta laga qaadanayo ibtilaaga iyo mixnada uu la kulmay bukhaari kadibna bal saxiix bukhaariga laftiisa ayaynu waxu iska oran doonaa muxuu yihi saxiix imaam bukhaari raximah llahu tacaala iyo bal istilaaxaad caama oo ay muhim tahay qofka kitaabkan dhiganaya intaanu kitaabka gudagelin inuu ogaado والله أعلم وأحسب الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد